إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah axmed siilaanyo madaxweynihii hore ee maamulka isku magacaabay somalilan ayaa ku geeriyooday magaalada hargeysa tiro carruur ah ayaa ku dhimantay dab ka kacay magaalada boosaaso oo ee xarunta gobolka bari burcad kenyaan ah ayaa weerar ku qaaday kaalin shidaal oo ku taalla deegaanka dhadhaab ee ku jirta gumaysiga dowladda kenya maleeshiyaadka amxaarada ah ee faano ayaa sheegay inay saraakiil iyo askar ku dileen weerar ka dhacay waqooyiga ethoobiya dowladda maraykanka ayaa walaac ka muujisay hub ay tijaabiyeen xuuthiyiinta warka ah waxaad sidoo kale ku maqli doontaan warbixin ka hadlaysa saxaabigii caanka ku ahaa duubka cimaamada ah marka ay dagaalladu dhacayaan قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran wararka ka imaanaya magaalada hargeysa ayaa sheegaya inuu geeriyooday axmed maxamuud siilaanyo oo ahaa madaxweynihii hore ee maamulka la baxay somalilan ilo ehelkiisa ah ayaa xaqiijiyey geerida siilaanyo walow aysa bixin tafaasiil dheeraad ah oo ku saabsan geeridiisa ninkan ayaa ahaa madaxweynihii afaraad ee maamulka la baxay somalilan waxaana uu xilka hayay muddadii u dhexaysay laba kun iyo tobanka ilaa laba kun toddoba-iyo tobankii tiro carruur ah ayaa ku dhimatay dab ka kacay magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya mubaarak cumar xogo dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dab saacadii lasoo dhaafay ka kacay guri coloshado ka samaysana oo ka dhisnaa kaam ku yaalla magaalada boosaaso kaas oo geystay khasaarooyin naf iyo maalba leh inta la xaqiijiyey ugu yaraan saddex carruur ayaa ku dhimatay dabkan kuwaasoo ay guri ugu tagtay hooyadood si ay nolol maalmeedkooda ugu soo raadiso sidoo kale waxaa la sheegayaa qoysaska guri ka gubtay ay ka mid ahaayeen dad itoobiyaan ah kuwaas oo si xoog lagu degaamiyey deegaanadu ka arimiyo maamulka la baxay puntland si kastaba haatee waxaa muddooyinkii lasoo dhaafay soo badanaya dabka kacaya magaalada boosaaso kuwaas oo geysanaya khasaarooyin kala duwan burcad kenyaan ah ayaa weerar ku qaaday kaalin shidaal oo ku taalla deegaanka dhadhaab ee ku hoos jirta gumaysiga dowladda kenya cabdulla mukhtaar ayaa ka warramaya
habeen hore burcad kenyaan ah oo ku hubaysnaa baangado ayaa waxa ay weerar ku qaadeen xarun shidaal lagu iibiyo oo ku taala deegaanka dhadhaab oo ka mid ah dhulka n f d ee ku hoos jira gumaysiga dowladda kenya nin waardiye ka ahaa xarun shidaal oo lagu magacaabo siyaad axmed dhabar ayay dhaawaceen kooxahan burcadda ah waardiyaha ayaa la sheegay inuu miir daboolmay isagoona ay ka muuqdeen dhaawacyo badan oo halis ah muuqaallo ay duubtay kaamirada qarsoon ayaa lagu dhex arkay afar burcad ah oo wejiyada qarsaday kuwaasoo dhibaato u geysanaya waardiyaha iyadoona markii ay dhaawaceen boob iyo bililiqo ka geysteen xarunta shidaalka waxayna horay u sii qaateen moobeelkii uu lahaa ninka waardiyaha ah bulshada ku dhaqan deegaanka dhadhaab ayaa cambaareeyey falkan ka dhacay halkaasi dhulka n f d ee ku hoos jira gumaysiga dowladda kenya ayaa waxaa marar badan sidan oo kale looga geystay dilal dhaawacyo iyo afduub ka dhan ah bulshada soomaaliyeed ee halkaasi ku dhaqan maleeshiyaadka amxaarada ee faano ayaa sheegay in saraakiil iyo askar ay ku dileen weerar ka dhacay waqooyiga etoobiya faahfaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya cabdiraxmaan badar
wararkeenaga soo gaaraya waqooyiga waddanka ethoobiya ayaa waxay ku waramayaan in halkaasi uu ka dhacay dagaal adag oo u dhexeeya ciidamada dowladda federaalka ethoobiya iyo sidoo kale maleeshiyaadka amxaradda ee faano waxaana weerarkasi lagu dilay askar iyo saraakiil ka tirsan ciidamada xabashida ethoobiya sida ay sheegteen maleeshiyaadka faano weerarkan ayaa wuxuu si gaar uga dhacay saldhig ciidamada ethoobiya ay ku leeyihiin magaalo ka tirsan mandiqadda gojam ee dalka ethoobiya ciidamada faano ayaana waxay sheegeen weerarkaasi ay ku dileen in ka badan shan iyo toban askar oo ka tirsan xukuumadda abiy axmed oo laba ka mida ay saraakiil yihiin siday xog u sheegayaan xerada ay weerareen maleeshiyaadka faano ayaa waxay ku taalaa wado istaraatiiji ah oo aada biyo xireen ka weynay aabey kaasoo ah mashruucayin muddaasoo dhisaysay dowladda xabashida ethoobiya malaayiin dollarna uga baxday dagaalka ay isku hayaan askarta xabashida ethoobiya ka amar qaata abiy axmed iyo sidoo kale maleeshaadka mucaaradka amxarada ayaa wax u soconayaan muddo ah waxaana dagaaladaasi ku baxay in badan oo ka mid a askarta labada dhinac halka sidoo kale uu saameyn weyn ku yeeshay guud ahaan waddanka ethoobiya iyo dadkiisa isbuucyadii tegey ayaana waxaa laga soo calaamadeeyey gobolka amxarada dagaallo qaraar oo u dhexeeya labada dhinac waxaana dagaaladaasi ciidamada xabashida ethoobiya looga dilay tobanaan askari halka looga dhaawacay kuwo kale od fara badan waxaa sidoo kale xusid mudan in ciidamada dowladda xabashida ethoobiya ay fulinayeen duqaymo xagga cirka ay ku baabeen dad badan oo rayd ah markaana waxaad ku soo dhowaataan warbixin ka hadlaysa saxaabigii caanka ku ahaa duubka cimaamadda marka ay dagaaladu dhacayaan waxaana soo jeedinaya farxaan cali cabdulaahi
أصحاب رسول الله هم أهل الرفعة والجاه أهل الفضل اللامتناهي بذلوا العمر بكل تفاني
saxaabiga jaliilka ah ee abudujaana magaciisu waa samaak binu qarshah binu khasraj xilli hore ayuu la soo islaamay qowmkiisa ansaarta rasuulka sala allahu caleyh wasalam ayaana walaaleeyey isaga iyo saxaabiga cuqbah binu khaswaan waxa uu sidoo kale saxaabiga abudujaana nebiga kala qayb galay macrakadii beder iyo khaswadii uxud saxaabiga zubayr binulcawaam ayaa yidhi waxa uu rasuulka sala allahu caleyh wasalam noo soo bandhigay seef maalintii uxud waxa uuna yidhi yaa seeftan xaqeeda siinaya zubayr ayaa yidhi waan istaagay waxaana nebiga ku dhahay aniga ayaa siinaya rasuulkii allow dabadeedna wuu iga jeestay mar kale ayuu ku celiyey nebiga oo waxa uu yidhi yaa seeftan xaqeeda siinaya zubayr ayaa mar kale yidhi aniga rasuulkii allow mar kale ayuu ka jeestay nebiga sala allahu caleyh wasalam waxaa soo istaagay abudujaana samaag binu qarshah markaas buu yidhi aniga ayaa xaqeeda siinaya rasuulkii allow ee muxuu yahay xaqeeda nebiga ayaa yidhi waa inaadan qof muslim ah ku dilin gaalna aad uga cararin sidaas ayuuna abudujaana ku qaatay seefta markii uu abudujaana seefta ka qaatay nebiga sala allahu caleyh wasalam waxa uu la soo baxay cimaamadiisa madaxa ayuuna ku duubtay waxa uuna isagoo si xarago kibir u socda dhex maray labada saf ee muslimiinta iyo gaalada dhexdooda rasuulka ayaana markii uu arkay socodkaas waxa uu yidhi socodkaani waa mid caragelinaya allah ilaa marka la joogo boosaska noocan ah mooyaane waxa uu saxaabigan allaha ka raali noqday ka mid ahaa saxaabadii rasuulka la sugnaatay maalintii uxud waxa uuna rasuulka kula ballamay geeri had iyo jeer waxa uu caan ku ahaa cimaamad guduudan oo uu qaadan jiray xilliyada dagaalka abudujaana ayaa lahaa sifaad wanaagsan oo uu allah ugu deeqay waxaana ka mid ahaa geesinimo iyo deeqsinimo sidoo kale waxa uu ku sifoobay ikhlaas iyo inuu naftiisa ku furo nebiga sala allahu caleyh wasalam iyo diintiisa zayd binu aslam ayaa laga wariyaa inuu yidhi waxaa ii soo galay abudujaana isagoo xanuunsan wejigiisuna wuu ifayey markaas baa lagu yidhi muxuu wejigaaga u dhalaalayaa abudujaana ayaa kolkaas yidhi ma jiro camalkayga waxaan uga kalsooni badanahay labadan shay oo ah inaan ka hadlin wax malaayacni ah iyo qalbigayga oo muslimiinta u ahaa mid saliim ah oo aan wax colaad ah cidna ugu haynin dagaaladii lagula dagaalamay riddada waxa ay saamayn ku lahaayeen muslimiinta kuwaas oo lagu imtixaanay sabarkooda safkooda lagu kala shaandheeyey laguna ogaaday wacdarahooda iyo sugnaantooda mid ka mid ah macaarigtii ugu caansanaa waa macrakatulyamaamah taas oo lala galay gaalkii weynaa ee musaylamatulkadaab abudujaana ayaa wacdaro adag ka muujiyey macrakadaasi isagoo isku dhex tuuray beertii ay isku soo owdeen musaylama iyo ciidankiisa lug ayuuna ka jabay balse isma dhigane waa uu dagaalamay ilaa uu ka shahiido waxa uuna qayb ka ahaa saxaabadii ka qayb galay dilkii مسيلمة الكذاب متبع لهداهم أهل السنة والقرآن
warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan dowladda maraykanka ayaa walaac ka muujisay hub ay tijaabiyeen kooxda xuutiyiinta kadib markii ay xoutiyiintu sii xoojiyeen awoodda gantaaladooda riddada dheer waxay washington walaac xoog leh ka muujisay arrinkaas madaxa iibka hubka ah ee waaxda difaaca maraykanka bentagonka billa balanti ayaa sheegay inuu aad uga naxay awoodda gantaalada xuutiyiinta isagoo hadlaya sida ay baahisay shabakadda aksiyos anigu waxaan ahaa injineer iyo fiisigiste waxaanan ku dhex jiray gantaalada xirfaddayda oo dhan waxa aan arkay waxa ay xuutiyiintu sameeyeen lixdii bilood ee lasoo dhaafay waa waxaan dhabtii ka naxay xuutiyiinta ayaa marar badan gantaallo ay ka rideen yaban waxa ay ku garaaceen magaalada caasimadda ay ka dhigteen maamulka yuhuudda ee talaafiif waxaana la sheegayaa inay xuutiyiintu ku xihan yihiin dowladda shiicada ah ee iiraan waana qayb ka mid a siyaasadda arrimaha dibadda ah ee iiraan warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegaystayaal xilliga oo nagaynta